aynu leenahay oo muhiimka ah iyada laftideeda daacadnimada inaan laga tegin haddii aad leedahay fadaniyantii asluubtii aad leedahay waxaa loo baahan yahay inaad hufan tahay oo waxa lagu dhigtay oo ay ugu yar tahay qorigaa haysto inaad ummad u hayso maxaa yeele adigu malihid waa lagu aaminay waxaa la rabaa inaad ummadda inaad ummadda ugu difaacdo waxa weeye waajibaadkaas waa waajibaadka idinku aad leedihiin waajibaadku ay madaxda leedahay waxaa la yidhaahdaa askari xun ma jiro laakiin waxaa jira sarkaal xun maxaa yeelay ficilka askariga waxa weye waa ficilka sarkaalka ama madaxdiisa madaxdu ee sarkaalka madaxdu ah kuma xir kuma sineen waxay ku sugan tahay taliyaha gaaska taliyaha guutada taliyaha ciidanka iyo taliyaha guud oo anigu aan ahay waxaa loo baahan yahay in anagu nafteena waajibaadkeena gudanno waajibaadka aan leenahay waxay tahay inaan bedelno qaabka loo fakero